Warqad ka soo baxday guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ah aadan madoobe ayaa ganax lagu duldhigay xildhibaan xasan firimbi oo dhowaan askari ku dhex fiiray xarunta baarlamaanka ah iyo xildhibaano kale oo lagu eedeeyey inay khalalaaso ka sameeyeen baarlamaanka dhexdiisa muddo laba bilood oo xiriir ah ayaa fadhiyada golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka laga joojiyey xildhibaan xasan firimbi oo feer ku dhaawacay askari ka mid ah ilaalada xarunta baarlamaanka sidoo kale ganaxyo isugu jira gunno jaris iyo ka joojinta fadhiyada golaha baarlamaanka lagu soo rogay xildhibaano kale oo loo haysto is-hor istaagidda inuu buuxsamo kooramka golaha iyo in ay ka hor imaadeen xeer hoosaadyo la ansixiyey xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxaa marar badan dhacday inuu dhex maro dagaallo gacan ka hadal ah si gaar ahna xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka iyagoona dagaallo adag dhex mara xilliyada ay qabanayaan shirarka